ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weerar ku ekeeyey ciidamo ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerar xasmina ayaa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay ka fuliyeen halka loo yaqaana haanta dheer ee degmada afgooye halka oo ciidamo ay fariisin ku leeyihiin ugu yaraantii shan askari oo ka tirsan ciidamadii weerarka lagu qaaday ee dowladda federaalk ayaa halkaa ku nafwaayey laba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray dhismaha halkaa ku yiil ee ciidamadu ay ku sugnaayeen ayaa lagu waramayaa in uu burburay waxaana lagu waramayaa in agab ciidan ay furteen askarta xarakada shabaab almujaahidiin qaar kale oo ka mid a ciidamada ku sugan afgooy ayaa waxa ay saaka tageen halkii weerarku uu ka dhacay hase yeeshee qarax ayaa la kacay ugu yaraantii saddex askari ayaa waxaa la xaqiijiyey halkaa in ay iyana saaka ku nafwaayeen isla afgooye xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar ku qadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin buundada yar ee magaalada gudaheeda ku taalla laba askari ayaa la xaqiijiyey halkaa in lagu dilay iyadoo afar kalena la dhaawacay isugeyn askarta xalay iyo saakii lagu dilay afgooye dhimashadoodu waa toban askari halka dhaawacuna ay lix yihiin isla degmada afgooye qudheeda xalay waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday halka loo yaqaan mukayga laakiin faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaaraha ee ka dhashay jannaale oo isla shabeellaha hoose ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan ayaa lagu weeraray waxaana weerarkaasi fuliyey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin isla shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka golweyn ee duleedka degmada buulamareer in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerar foolkafoola ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani dagaal culus ayaa lagu warramayaa halkaa inuu ka dhacay sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin isla jubbada hoose xalay waxa ay ka fuliyeen weerar kale oo ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaana deegaanka baarka dhanka gobolka galgudud colaad ayaa weli waxa ay ka jirtaa degmada guruceel oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa galmudug oo safa iyo kooxda suufiyada oo safka kala ka soo jeeday waxaana dagaaladaasi ku dhintay askar aad u fara badan halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen meydad ayaa lagu warramayaa in magaalada gudaheeda ay yaalaan burbur xoogle ayaa magaalada laga dareemayaa iyada oo haawanaysa oo dadka shacabka ay ka carareen ciidamada ayaana weli magaalada isku hor fadhiya waxaa soo taraya dadka ka hadlaya xaaladda colaadeed ee ka jirta magaalada guraceel yuusuf indhacadde oo horey wasiir dowlo uga ahaa dowladda federaalka iminkana ah sarkaal ciidan ayaa sheegaya in kooxda suufiyada wax deeqa aan la arkin islamarkaana loo baahan yahay in gebigoodba lasoo afjaro waxa uu sheegay in xilligii shariif sheekh axmed madaxweynaha ahaa iyo xilligii xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne ahaa iyo xilligan oo farmaajo uu jooga saddexda marba heshiisya lala galay islamarkaasina la siiyey qarash iyo xilal intaba laakiinse arrimahaasi ay ku filaa waayeen wuxuu ku tilmaamay koox kaan kara ah islamarkaasina astaahesha in lasoo afjaro nalkaas horta waa kaan kara waay fidmo waay kaan karana in qofka la gooyo maahane xal kale male nimankaasu wixii dhimaa ha dhinteen qofkii dhimaa ilaahay wadkiisa galaa dhimanaaya amaa dowladda galmudug waa inay meesha u adkaato nimankaa meesha ka saar amaa waa in wax galmudug leeraa meesha ka baxaanoo ayagu ay la wareegaan meesha yani xal kale oo imaan karaa ma jiro wadahadal horaa loogu daalay in lacag la siiyo horaa loogu daalay garaadda horaa loogu daalay yani wasiirra waa la siiyey xaaladda colaadeed ee ka jirta magaalada gurceel ayaa waxa ay saamaysay dad aad u fara badan kuwaas oo iminka geeda hoostood ku sugan